Madaxweynaha Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaarij ayaa si rasmi ah u shaaciyay qorshaha ballaaran oo lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha, gaar ahaan dhismaha iyo dayactirka waddooyinka muhiimka ah ee isku xidha magaalooyinka Galmudug. Madaxweynaha ayaa sheegay in mashruucyadan ay yihiin kuwo qayb ka ah istaraatiijiyad sannadle ah oo lagu horumarinayo isu socodka bulshada, lana dhiirrigelinayo ganacsiga iyo nabadgelyada gobolka. Wuxuu si gaar ah uga hadlay saddex waddo oo muhiim ah.
waxaan sida hadda halkaa laga xusad aragteen meel walba oo la jeexayo oo waddooyinkii ay dardar ku socdaan caasimadda magaalooyinka kale waxbaa laga qabtay laakiin caasimadda hadda waa caasimaddii waxa weeyaan ilaa iyo shan iyo labaatan kilomitir oo magaalada gudaheeda ayaa la dhisayaa oo wata biyo mareenkii ama siwijkii biyaha ka saarayay magaalada oo intaa uu dhinac magaalada u maraya kuwa isku xiraya waddooyinka isku xiraya gobollada iyo degmooyinka alxamdulilah dagaal badan oo la sameeyey iyo galaangal la sameeyey ilaahay wuxuu nagu guuleeyey hadda saad og tihiin waxaa bishan agost dabcan dabayaaqadeeda ama dhammaadkeeda bilaaban doona jidkii ka bilaabanaya caasimadda oo aan filayo lixdan kilomitir ayuu kaasi ahaa kii markii african development dhamaaday oo processkii uu soo dhamaado in la bilaabo ay tahay muddo aan fogeyn laba bil saddex bil ka hor ama xilligaas ah waxaa noo soo baxday laba boqol iyo siddeetan iyo shan kilometer oo laamiya boqol iyo afartan kilometer waxaan ka bilownay halka uu ku dhamaaday lixdanka kilometer waxaana u tegay u tegayaa magaalada gaalkacyo boqol iyo afartan iyo shan kilometer waxaan ka soo bilownay xuduudda cabudwa ma dhinaca ku beegan waxaanan u wadnaa meesha uu ku dhaco dhinaca hobyo oo ah dekedda mustaqbalka dhow ka jiraysa insha allah waxaa sidoo kale dowladda galmudug oo kaashanaysa shacabkeeda sharafta badan haldoorka reer galmudug aan nagu bilownay oo hadda socda dhismaha caasimadda iyo degmada gurceel u dhexeeya oo ku dhawaad toddobaatan kilomitir ah